Guddiga Doorashooyinka Qaranka Soomaaliya ayaa magaalada Jowhar ee caasimadda maamulka Hirshabelle waxa uu ku qabtay tababar la siinayo qaar ka mid ah shaqaalaha ka shaqayn doona diiwaangelinta codbixiyayaasha doorashooyinka qof iyo cod ee la filayo in dalka ay ka dhacdo. Furitaanka tababarka shaqaalaha waxaa ka qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka Hirshabelle, madaxa ka socotay guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo soodhaha qaranka, iyo marti sharaf leh. Cabdi Cadow oo ka tirsan guddiga doorashooyinka ayaana shaqaalaha la wadaagay habraaca la doonayo in waajibaadkooda ay ku gutaan.
Macallimiin aan aaminsanahay inay yihiin macallimiinta ugu fiicnaa oo laga soo xulo macallimiinta la tababaray. Macallimiintaasna waxay meeshaan u imaadeen inay idinka idin tababaraan. Marka mas-uuliyadda idin saaran. Soo xulitaanka laydin soo xulay, mas-uuliyadda idin saaran, waajibaadaa laydinku leeyahay, idinkana waajibaadaa leedihiin. Xuquuqaa leedihiin idinka, idinkana waajibaadaa idin saaran. xuquuqda aad leedihiin waxaan ku dadaalaynaa boqolkiiba boqol inaad heshiin laakiin idinkana waxaa la rabaa waajibka idin saaran inaad ka soo baxdiin waajibka idin saaran maxaa ugu horeeya waxaa la rabaa marka qalabka diiwaangelinta laydinku tababaraayo inaad si fiican macallimiinta ula shaqaysiin dhegaysatiin waa ta koowaad tan labaada ugu muhiimsan waa in la ilaaliyo xogta qofka soomaaliga muwaadinka ah qofaa idiin imaanayo waa la sawiraa xogaa laga buuxinaa taariikhdiisa dhalashadaa laga buuxinaa meeshuu degan yaha laga buuxinaa lama rabo xogtaas in mobile lagu sawiro lama rabo xogtaas inay baxdo lama rabo in laga sheekeeyo contractiga laydin siinaana way ku qornaa doontaa waa data protection waxaa ka dhalanaya xarigaa ka dhalanaya waxaa ka dhalanaya cawaaqibaa ka dhalanayso waa hadday xog baxdo marka waxaa la rabaa in la ilaaliyo xogta muwaadinka kuu imaaday ee isdiiwaangelinayo in la ilaaliyaa la rabaa waxaa kaloo la rabaa in la ilaaliyo anshaxa goobta shaqada waa in qofka waqti ku imaado tababarka waa in waqti lagu imaado waa in xilliga diiwaangelinta laga shaqaynayo waqti lagu imaado qofkaa imaan karin maahan inuu issoo dhibo maahan inuu waqti lumiyo manahan inuu qof kale oo shaqadan u baahnay oo boos ka buuxiyo waa ogahay mushaarka ama incentiveka laga helaayo waa yaryaha laakiin waxa khibradda laga helaayo aa ka muhiimsan goob walba oo diiwaangelin oo laydinku qoro goobaa laydinku kala qori doonaa kala duwan shanta qof ama tobanka qof ama labaatanka qof oo goob lagu qoro waxay yeelan doontaa qof maamulaha goobta ah waxaa la rabaa qofkaas in la ixtiraamo muddadaas kooban oo qofkaas maamulo ku yahay hadduu walaalkaa yahay hadduu saaxiibkaa yahay haddaadan aqoonin mar walba qofkaasaa mas-uuliyadda goobta saaran tahay maamulka hirshabelle ayaa ah kii saddexaad ee laga daafuro diiwaangelinta codbixiyayaasha dadweynaha ee doorashooyinka qof iyo cod ee la filayo dalka inay ka dhacdo waxaana hore shaqadan looga bilaabay maamulada galmudug iyo koonfur galbeed